waana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka martida microfoonka barnaamijka martida microfoonka toddobaadkan waxaa marti inoogu ah wasiirkii hore ee kalluumaysiga kheyraadka badda iyo bi-ada maxamed macalin xasan oo ku sugan magaalada london ee dalka britain warar kala duwan ayaa ka soo baxaya iyadoo dad badanina ay walaac ka muujinayeen xuduudaha dhinaca badda iyo weliba dowladda federaalka oo bisha diseembar ee sanadkan looga fadhiyo inay si rasmi ah u shaaciso lahaanshiyaheeda dhinaca badda ayaan haddaba si arrintaasi aanu ugu kuurgalno waxaanu wax ka weydiinay wasiirkii hore ee kalluumaysiga kheyraadka badda iyo bi-ada maxamed macalin xasan oo isaga muddadii uu wasiirka ahaa soo gudbiyey qorshe markaasi qeexayay xuduudaha iyo lahaanshiyaha dhinaca badda ee soomaaliya ugu horeyna waxa aan weydiiyey bal inuu nooga warramo waxyaabihii isaga muddadii uu wasiirka ahaa ka soo maray heshiisyada dhinaca badda iyo gunta hoose ee waxyaabaha la isku haysto
aniga marka aan wasiirka ahaa kalluumaysiga kheyraadka badda iyo idiaadi xukuumaddii farmaajo xilligaas maogtahay waxay ahayd xilli laga soo gudbay waktigii memorandum of understantinga xukuumadii xukuumaddii naga horreysay ee saxiixday kadibna dood ay ka timaaday baarlamaankana maogtahay uu soo diiday marka markii aan nimid anigu su-aalo badan oo igu soo baxeen way jireen oo soomaalida isweydiinaysay walwal badanna ay ka qabtay oo ahaa maogtahay see la yeelaa xaalkaan badda maogtahay ee murugaysan see in loogu bixinayaa marka waxaan bilaabay barnaamij oo arrintaas wax looga qabanayo oo dib aan ugu eegaayo oo ownershipkiisana ay lahayd soomaaliya gaar ahaan anigu wasiir ahaan aanu lahaa oo waddan dibadda ah ee tala ku lahaa ama ku lahaa ma og tahay gacan dhaqaale ku lahaa uusan jirin soo jeedin ay lahaydna aysan jirin ay ahayd arrin ka timid dowladda soomaaliya arrin ka timid wasiirka maxamed macalin arrin ka timid ma og tahay in la rabo barnaamijkan iyo ummadda soomaaliyeed wixii dantooda ah inaan la dayacin islamar ahaantaasna ma og tahay magaciisii wax oo xadgudubin aan lagu sameynin dadyow kaleetood
muxuu ahaa barnaamijka marka barnaamijka aan bilaabay wuxuu ahaa in soomaaliya inay leedahay sidii wadamada kaleetood ee dunidaba maxii wadankii suuragal ay noqon karto dhulbadeed dhulbadeedkaas baaxaddiisa oo maog tahay laba nooc loo kala fiiriyo marna loo cuskado horena ee loogu cuskanayay sharciga soomaaliya u degsanaa la dejiyey kun sagaal boqol toddobaatan iyo labadii iyo iyadoo maog tahay lagu kabaayo ama la barbar dhigaayo heshiiska caalamiga ah ee qaramada midoobay ee badaha ee la yidhaahdo unclos oo soomaaliyana ay saxiixday ratify garaysayne sanadka markuu ahaa kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii marka waxaa caadi ahayd inta aan heshiiskaas uncloskaas aan la saxiixin wadan walba intii isaga uu lahaa sharcigiisa nationalka inta uu qabanayay inuu maog tahay ku dhaqmaayay dunidana ay kula macaamilaysay waxaa markii uu soo baxay heshiiskii unclos heshiiskii badaha ee caalamiga ee qaramada midoobey ee unclos la yidhaahdo la bilaabay in la ratify gareeyo wadamada dunida way ku kala qaybsameen wadamo way saxiixeen wayna ratify gareeyeen waana ansixiyeen wadamo way saxiixeen laakiin ma ansixin wadamona may ansaxiixinba soomaaliya waxay ka mid tahay wadamadii saxiixay ansixiyeyna waxay marka soomaaliya ansixisay heshiiskaas afar iyo labaatankii juulaay kun sagaal boqol sideetan iyo sagaalkii su-aasha marka meesha timaaday waxay ahayd maadaama memorandum of understanding wax la yidhahda horey loo saxiixay oo dood dheer ay ka timaaday memorandum of understanding wuxuu ku saabsanaa qayb ka mida qaybaha badaha ee la yidhaahdo continental shelf continental shelfeski heshiiskii ay isfahamkii ay ka wada galeen soomaaliya iyo kenya waa tii ay ka timaadey dood badan kadibna ma ogtahay baarlamaanka uu diiday in la meel mariyo marka marka aan ku horumarno marka aan ku horumarno kan memorandumka muxuu ahaa kaas muxuu ahaa
kan memorandum of intercenting wuxuu ahaa heshiis lagala in la rabay inay ka wada galaan soomaaliya iyo kenya xagga continental shelfeska continental shelfeska oo ah continental shelfeska oo ah wixii ka xageeya laba boqol oo nautical mail
yaa qaadanaya dhulkaas
haddii heshiiskaas uu dhici lahaa oo maogtaha heshiiskaas uu ansixi lahaa dhibaatada imaan lahayd waxay tahay yaa qaadanaya xilligan lama dhihi karo horta kow maba dhicinba labo markii wixii la heshiiyeen waxay noqon lahayd waxna inay soomaaliya inay ku heshiiyaan soomaaliya iyo kenya xuduudka badda ay ka leeyihiin dhinaca continentalska halka uu dhacayo inay ka heshiiyaan ayagoo islamarkaasna ogolaanaya in xoogaa dood ay ka jiri kartay ahaan lahayd laakiin dhibaatada weyn ay ka imaan lahayd waxay ahayd waxay noqon lahayd fursad ay yeelanayso waddanka dariskeenna ah ee uu ku doodo haddii la rabo in la sameeyo xadka u dhexeeya xadka badeedka soomaaliya iyo kenya oo weligiis ma og tahay laisku wada ogaa dhulka soomaaliyeed xad ahaan meesha uu ku dhammaado in meeshaas laga qabanayo sida waafaqsan sharciga caalamiga ah waxay noqon lahayd inay ku doodaan soo himeynta la sameynayo la sheegayo u dhex mari doonta soomaaliya iyo kenya ha laga soo bilaabo dhinaca continental shelfiska eyaan laga bilaabin dhinaca xeebta waayo dhinaca xeebta haddii laga bilaabo waxaa muuqanaysa sida saxda ah ee soomaaliya inta ay leedahay waxaa suuragal noqon karan laha noqon kari lahayd markaas in ay ku dooto ha laga soo bilaabo maadaama meeshaas ay ka wada heshiiyeen laba wadan soo himeynta u dhexaysa kenya iyo soomaaliya ha laga soo bilaabo ee ha lagu soo dhameeyo xeebta taas oo markaas suuragal ka dhigi lahayd in dhul badan oo dhulbadeedka soomaaliya ay iso soomaaliya adiga inta aad wasiirka ahayd wax wada hadal caalamiya oo aad ka gashay arrinta muranka xuduudda ee dhinaca badda ee soomaaliya ma jirta
aniga barnaamijka aan waday sidaan hore kugu sheegay wuxuu ahaa barnaamij ay soomaaliya leedahay soomaaliyana ay bilaabatay haba yaraatee ma ogtahay waddan ma ogtahay aan kala hadlayna ma jiro waddan igala hadlayna ma jiro waddan heshiisaan kala galayna ma jirto hay-adaan heshiis kala galay oo moogtahay caalami ah qaramada midoobey hay-adaheedana ma jiraan igadna kuma lug lahayn amisomna kuma lug lahayn wuxuu ahaa purely somaali project uu ahaa laakiin hadda sida muuqata waxaa soo isbaxaysa midkaan hadda road mapka la sheeg ku jira in gacantiis ay gacan ku leeyihiin hay-ado fara badan sidii kii midkii hore mamarada wafantristantinkiiba gacan ay ugu lahaayeen dalal shisheeye ama deris ahaadaano ama ha aadaano kuwo kaleetooda naga fog marka labada barnaamij sidaasay u kala duunaayeen marka hadda kii baarlamaanka dabcan looma gudbin heshiiskan roadmark marka aad fiirisay aqoonta dhinaca badaha iyo shaqadii aad kasoo qabatay markaad fiiriso maxaa hadda laga rabaa soomaaliya in ay samayso
heshiiska roadmapka hadeertaan maogtahay qaybta ka khuseysa dhinaca badaha waa ballaaran yihiin kama wada hadli karo laakiin waxa kaliya on ka hadlayaa waxay tahay maogtahay waxaa ku qoran in loo baahan yahay soomaaliya inay digleer gareyso iizadkeeda ugu dambeyn sagaal iyo tobanka december laba kun iyo koob iyo tobanka sidaaswaa xuduudda dhinaca badda
ma aha xuduudda dhinaca badda haddii aan xuduudda isku si aan ufahmayno aniga xuduud waxaan u aqaanaa meel udhexaysa laba qofood laakiin maadaama iizad kaliya laga hadlaayo waxa laga hadlaayo waxay u muuqataa inay yihiin cabirada badda ay kala leedahay iyo qaybaheeda kala duwan waayo sharciga caalamiga ee badaha ee qaramada midoobey unclos la leeyahay yaa wuxuu kala saarayaa dhowr qaybood oo badda ka mid ah qaybta koowaad waxa waaye maogtahay sida aad kasoo akriseenba maogtahay oo qofka allaale qofkii gogol galaba hore uu ka arkayo territorial sea lagu magacaabo waa qaybta la yidhaahdo maogtahay dhulbadeedka waddan kasta u gaar ah wadamada dunidao dhan intii sharcigaas maogtahay ratify gareysay oo ansixisay wadanka ugu badan wuxuu leeyahay labiiyo toban metrical mail wadamada kalena way ka yar yihiin ayadoo hadba ay la xiriirto duruufaha iyo wadamada kaleetood si ay isugu soo dhawaanayaan isugu soo galayaan qaybta labaad qaybtaas waxay ka kooban tahay labiiyo toban metrical mail waxaa ku xiga qoobta la yidhaahdo qaybta ku dhegan oo ayada ka kooban labiiyo toban kale afar iyo labaatan kilomitr ay isku yihiin qaybta ku dhegan wadamo sida waafaqsan sharciga caalamiga ah inta waxaa waddan kasta uu leeyahay oo xaq uu leeyahay oo ka hirgala afar sharci oo sharciyadii waddankaas uu leeyahay ah caadi ahaan waxaa ka hirgalaa sharciyada la xiriira mk xagga qashinka oo pollutionka ah waxaa ka hirgala sharciyada la xiriira taxationka waxaa ka hirgala sharciyada la xiriira customska iyo sidoo kale immigrationka iyo socotada iyo socotada haa markaas waxaa ku xigta qaybta la yidhaahdo moog tahay exclusive economic zone exclusive economic zone waxa waaye dhulbadeedka u gaarka ah wadan walbo oo markaas ay duro u saamaxayso baaxadda dhulbadeedkiisa inuu yeesho u gaarka ah in asaga uu gooni u leeyahay uu khayraadkiisa ka faa'iidaysan karo oo kalluunkiisa asaga uu leeyahay oo wax soo saarkiisa asaga uu leeyahay oo batroolkiisa asaga uu soo saaranayo iyo macaadin waxa kaloo ku jira haba yaraatee cid aan ogolaasho asaga wadankaas ka haysanne aysan soo geli karin ciddii soo gelaysa ee rabta inay maogtahay wax activity ka samaysa waxaa khasab ku ah in maogtahay ay ku samayso ayadoo laysan ka haysata wadanka baddaas iskale tan ugu dambaysana waa maxay
tan ugu dambaysa waa continental shelf continental shelfiska sidiisaba waxoogaa yar maogtahay ugu badnaan wuxuu noqon karaa boqol iyo konton kale ku darsoomi karta labadii boqol ee notical mail in la haystay ayada waxaa loogu talagalay waa inuu ku jiraa khayraad ceegaaga badda hoosteeda ama batrool ha ahaado ama ha ahaado khayraad kale iyo macaadin kaleetood iyo dhagxaan qiimo badan iyo waxyaabihii kaleetood ama noole laakiin carrada korkeeda ku soconaya kuma jira noolahan maogtahay dabaalanaya kalluunka iyo nibiriga iyo waxaas oo dhan kuma jiraan kuwaas waxaa iska leh waddanka markaas continental shelfiska ay gaarsiinayso u saamaxayso baaxadda badda ee hortooda ah inay yeeshaan arrinta meesha taallaa waxay tahay waxaa hadda la weydiinayo soomaaliya inay galayaan waa e e z-ka e e z-ka wuxuu ka kooban yahay laba boqol notical mail haddii arinku uu laba qayb aan u kala saarno caadi ahaan markii la sameynayo waxaa la sameyn karaa in laga soo bilaabo xeebta ilaa continental shelfiska oo saddex boqol iyo konton notical mail isku noqonaysa in laga howlgalo shaqadeeda hal mar waa noqon kartaa waa waddo wakti dheer ay qaadahaysaa resource badan ay u baahan tahay meel xasilan waddan xasilan oo buuq ku furnayn oo aan horar lagu ahayn oon sugi karin saddex sano afar sano in hawshaas ay qabsoonto yaa maog tahay inta badan maog tahay ay u wanaagsan tahay haddii waddanka sida soomaaliya oo kale horar loogu yahay badaheeda wuxuu kala qaybin karaa labada qaybood wuxuu dhihi karaa marka hore waxaan samaynaynaa e z-ka mar labaadkana waxaan samaynaynaa continental shelfiska ayadoo bilaawgooba ay qeexnaanayso in e z-kaan samaynaynaa oo meesha lagu kala tegaa aysan noqonaynin ee ay qeexnaanayso e z-ka mar allaala markii la sameeyo hore laga bilaabayo hawshii continental shelfiskana haddii ay tahay laakiin e z-ka ha lagu ekaado ama ha laga aamuso inta kaleo soo hartay waxaan u malaynaa maogtahay su-aalo badanaa ka taagan waxaan jeclaan lahay in maogtahay dawladda ay ay maogtahay cadeymo badan ka bixiso meeshaas
aada umahadsan tahay saacad wasiir alaa mudan